Hay-adda Hormuud Salaam Foundation iyo Deeqaanaska Jarta Raashin iyo Beesiye Deirsidii Bilaanta Ganacsiyada Yaryarka leh Magaalada Muqdisho Hanseyti Okijaranga Isbitaalka Dhimirka iyo Qoysaska Danyarta ee ku nool magaalada Muqdisho walibana ha ku qayb galaya madala deeqdan laga qeybiyay Gudoomiye ku-xigeenka Hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahim Gudoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada Degmada Hodan cabdixamiid cabdikariin xuseen iyo hano kumid ee ururada rayidka ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan ibraahim gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation iyo ku warbiya deeqdunga annaka waxaan qabanaa shaqooyin fara badan oon bulshada aan ku celinno oo qaybaha kala duwan bulshada haddana annakoo meel walba tagayno waxaan ognahay dumarka inay u baahan yihiin si gaar in loogu adeego markaas waxaan dooranay hay-addani inay arrimahaasi nagala shaqayso oo dumarka xabsiga ku jiro dumarka dhimarka la oo xaraysan dumarka danta yar dumarka ganacsiga ku jiro u baahan in la dhiirigeliyo intaas runtii inay nagala shaqayso marka waxaan ku faraxsannahay in sanadkaani maaragtay hawshii maaragtay nala qabanayso runtii aniga si guud haddana waa u booqanaa isbitaalada waa booqanaa xabsida waa booqanaa haddana haweenka waxay u baahan yihiin si gaar in loo adeego cabdixamiid cabdikariin xuseen gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada hodan iyo maryan taqi xasan oo ku dareertay ururada bulshada rayidka yaa umahadnageen hay-adda hormuud salaam foundation oo markasta caawiyaasa dadka danyartee walba aan haysanaa salaam hormuud foundation oo kaashiwaala oo min saddex boqol oo doolar ah waxaan ku faraxsanahay inay gacan ammaana ku jirto annaguna aan goobjoog ka nahay boqol shan iyo labaatan qof oo raashiin qaadanaya ayagana inay joogaan waxaa kaloo laga dhawaajiyey boqol gabdhood boqol afartan boqol iyo afartan gabdhood oo dhimar kala in ayagana wax la siinaayo iyo kuwa xabsiga ku dhex jira runtii imaam aamino man laa yashkuri naas laa yashkur illaah qofkaan aadanaha ku shukrin ilaahay kuma shukriyo waxaad ogtihiin waddan hormaray haweenkuu ka hormaraa waddan dumayna haweenku ka dumaa si waddankeena aan horumarino hooyadana dhashay middaan dhalnay middaan qabno iyo midda nala dhalatay afar jeer ayay haweenku nagu xeendaaban yihiin marka daadis waa ilaahay subxaana watacaala markuu leeyahay labada lugood dhexdooda ayay hooyada jannada ku dhex jirtaa halkaas ayay macnaha hooyada ay leedahay laga dareemi karaa marka waxaan uga mahad celinaynaa dadka goobta fadhiya dhammaantood gaar ahaan hormuud hormuud salaama foundation oo ah sadaqeeyayaal dadku waa wada joogaa hanti ay wada haystaan shirkadaha wada buuxo shaqooyin badan qabta maalintay soomaaliya indhaha u kala qaaday oo ay meelay aado ummadda weysay waxay ku hadasho weysay say ugu kaalmaysay ilaa maanta waxay u wadaa hadba meeshii culays ka jira say u fududayn lahayd say ummadda ugu fududaysan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ayagan ugu fududeeyo waxqabadkooda allana ugu kaalmeeyo waa ugu ducaynaynaa